جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo in ka badan afartan isugu jirta kufaarta yuganda iyo kenya iyo kuwa xabishida itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerare ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku horjira gumaysiga saliibiyadda kenya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud maamul goboleedka ayshaadala dirirka ah ee jubbaland ayaa sheegay inuu xiriirka u jaray kooxda ridada xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta roob si weyn loogu diirsaday ayaa ka dahay degmada bowlo fullaay iyo deegaanada hoos yimaada ee wilaayada islaamiga ee baay kulan lagu xalinayay khilaaf u dhexeeyey beegsha hawraarsamo oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gado gaadiidleyda xamuulka ee ka shaqeeya dekedda magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaato ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurte iyo kooxdiisa
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax isniina sagaalka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan afartan isugu jirta kufaarta yuganda iyo kenya iyo kuwa xabishida itoobiya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerare ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa iyo ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya warkaas iyo war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed howlgalladan khasaaraha culus lagu gaarsiiyey kufaarta kenya kuwa ugandha iyo kuwa xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay shabeellada hoose galgaduud iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonya ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay afaafka hore ee deegaanka buufow bakhtigu waa afar askari oo ugandhees ah oo laba ka mid ah saraakiil miinabaarayaala tahay dhaawacna waa saddex askari oo yugandhees ah gubashaduna waa gaaritow ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo buufow qarax ugu dhigeen askar lug ah oo yugandhees ah bakhtiguna waa hal askari oo yugandhees ah bay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta xabashada itoobiya ee degmada bardaale bakhtiguna waa hal askari oo etoobiyaan ah dhaawacuna waa afar askari oo isla xabashada itoobiya ah gaarisa waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa dagaal ciidamada mujaahidiintu maalmo ka hor ku qaadeen xerada askarta militariga dowladda saliibiyadda kenya ee deegaanka eegaya ee hoostaga dhadhaawe ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa hal askari oo saliibiyiinta kenya ah dhaawacnu waa saddex askari oo isla saliibiyiinta kenyaatiga ah laba teendho oo kufaarta uga dhex dhisneyd saldhigga oo sahay ciidan ku jirtayna way gubteen sidoo kale gaarisa waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka kiwanga ee hoostaga degmada faafe ee gobolka gaarisa waxaana jira khasaare kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi dhanka wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga iyo fariismaha murtadiinta ee deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana dagaalkaasi lagu dilay lix askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba murtad waxayna mujaahidiintu kusoo furteen hal qori oo bkm ah iyo saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah murtadiinta lagu dilay dagaalkii shalay ee masgawaay waxaa ka mid ah shucayb xuseen cumar tahliil maxamed yuusuf goomi maxamed cali wehliye muuse maxamed gacal iyo cali khaliif abuukar sidoo kale qarax lagu gubay gaari nooca qoqonta ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada ayaa shalay waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka masagawa qaraxaasi waxaa ku dhimatay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay duleedka degmada afgooye kamiin ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo mooto la socday dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa hal askari oo murtad ah qaniimaduna waa laba qori oo ah kay afartan iyo toddoba ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee bundada yar ee degmada qoryooley howlgalladani ayaa muujinaya dhiigbaxa xooggan ee ku socda kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsanid yaasir maamul goboleedka shahaada dirirka ah ee jubbaland ayaa sheegay in xiriirka uu u jiray kooxda riddada xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba maamulka riddada ee jubbaland ayaa shaaciyey inay xiriirkii u jireen kooxdii riddada soomaaliya ee xasan garguurte uu hogaamiyo arrintan ayaa ka dambeysay markii war qolaala uu soo saaray maamulka riddada axmed madoobe kaasoo uu ku sheegay inuu sii xumaaday khilaafkii u dhexeeyey labada dhinac qoraalka murtada axmed madoobe maamulkiisa ka soo baxay ayaa lagu sheegay in kooxdii riddada soomaaliya ay faragelin ku hayso arrimaha maamulka riddada jubbaland dhanka kale ilaa iyo toban xubnood oo ka mid ah shan iyo tobanka guddoomiye ee guddiga joogtada golaha dawaaqida kooxdii riddada ayaa ka hor yimid guddiga kumeelgaarka ee ay magacaabeen guddoomiyaasha labada aqal ee dawaaqida riddada waxay tilmaameen in tallaabadani baalmarsan tahay waxay ugu yeereen dastuurka iyo xeroosaadka ee u degsan kooxda riddada taasoo horseedi karta qalalaase siyaasadeed guddiga kumeelgaarka ee shan iyo tobanka xubnood ayaa loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan diyaarinta waxaa lagu sheegay xeerka doorashooyinka ururada iyo xisbiyada xeerka doorashooyinka iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha waxay ugu yeereen saacadii lasoo dhaafay qoraallo iska soo horjeeda ayaa waxaa ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashaara dirarka ee axmed madoobe taasoo midba midka kale uu ku eedaynayo inuu isagu ka dambeeyo khilaafka gudahooda ah kooxridadu waxay sheegtay in axmed madoobe qorshaha uu wado oo ah inuu keligii isdoorto aysan soconayn islamarkaana aysan ogolaan doonin halka axmed madoobe isagana uu tilmaamayo inuu sharci ku taagan yahay islamarkaana dhowaan uu mar kale noqon doono hogaamiyaha maamulka ashaara dirarka ee jubbaland mahadsanid abushayba roob si weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay degmada buulafullaa iyo deegaanada hoos yimaada ee wilaayada islaamiga ee baay roobkan uu ahaa mid ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa galinkii dambe ee shalay si rasmi ah kaga bilowday degmada buulafullaa iyo dhammaan deegaanada hoos yimaado waxaana roobku uu ahaa mid muddo saacada ah qaatay oo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen dhammaan waddooyinka soo gala magaalada buulafullaa iyo kuwa ka baxa ayaa ilaa iyo hadda lagu arkayaa biyaha roobabkaasi ay keeneen waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in dhammaan deegaanada hoos yimaada buulafullaay roobabkaasi si weyn ay ugu diirsadeen dadka iyo dunyada dhowaan ayayna ahayd markii boqolaal muslimiin ay isugu yimaadeen musallaha yarmuug ee degmada buulafullaay halkaasoo ay ku tukadeen laba ragco oo salaad roobdoon ah waxaana sidoo kale salaadaasi laga tukaday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay allah ayaa aqbalay ducada muslimiinta waxaana dadka reebaay ay heleen roob ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada kulan lagu xalinayay khilaaf u dhexeeyey beesha hawraarsame oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat kulankan ballaaran oo lagu heshiisiinayay beesha horaarsame oo khilaaf soo dhexgalay ayna barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah kuna qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo iyadoona ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ugaasyo nabadoonno waxaana laga soo saaray kulanka beesha bayaan ay ku midaysan yihiin kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah kow beeshu waxay ka heshiisay dhammaan khilaafkii u dhexeeyey iyagaoo iska uurxaartay dhammaan xumaantii uu shaydaanka dhex dhigay labo beeshu waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta beeshu waxay si buuxda u caddaynaysaa garab istaagka jihaadka ka socda bariga afrika inshaa allah sidoo kale beeshu waxay ka arrinsatay badqabka xoolaha iyo ka fogaanshiyaha daawooyinka halista ah oo ay beerayaan hay-adaha gaalada beeshu waxay bogaadinaysaa sida habsamada leh oo ay uga hortageen mujaahidiinta xamladii cadowga ku soo qaadeen walaayaadka islaamiga kulankan waxaa ka hadlay odayaasha beesha horaarsame iyagoona sheegay inay ku midaysan yihiin bayaanka ay soo saareen beesha horaarsame amaa reer heshiis ballaaran inay qaateen shaydhaanka dhexdooda ku jira uu ka baxay ay walaal yihiinay gacanta ishaystaan intaasna waan sheegaa waxaan ku xijinaa kitaabka ilaahay inaan garab istaagnaan rabna haddaan nahay beesha waraarsamo jihaadkaan ka qaybgelaynaa nafii maalba waa ugu qaybgelaynaa qowli ficlinta ka dhacays waa kaa qaybgelaynaa waan qaadannay bayaankaas diinta islaamka waan garab taagannahay kitaabkaas ilaahay baan difaacayno garab taagannahay asagaasaan difaacaynaa arrintaas iidaahna waa naga go'an tahay intay socotay xafladdan ayaa waxaa ka hadlay ugaaska beesha horaarsame uwaas cabdulaahi macalin haaruun haddaanan jihaadkan jirin nabaddaana ma jirteen dadka isgafana moogtaa sharafta iyo wanaagga iyo deganaanshaha loo xalinaya looma xalliyeen taana waxaan leeyahay dhammaantayada si guud ilaahay aan ugu mahad celinno waxaan leeyahay beesha meesha fadhido iyo inta iclaamka dhegaysanayba jihaadka dee waa shay waajiba waa diin weeye gaaladana waad ogtihiin oo magaalooyinka dhan bay haystaan marka ilaahay subxana watacaala aayaadkiisa awaamirtiisa aan qaadanno fadhigan aan ka kacno ummaddana jahliga aan kala dirinno jihaadkan aan garab istaagno sidoo kale waxaa ka mid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo nabadoon xasan cusmaan biixi iyo guddoomiyaha golaha dhaqanka naqiib ibraahim maxamed cigaal odayaasha iyo ikhyaarta oo go'aanka soo saarta in maaragtay khilaafkoodina ay meesha ka saareen ee ilaahay subxaana watacaala acdaadiisa iyo cadowgiina ay maaragtay la dagaalamayaan oo ay necab yihiin maaragtay ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa ay garab istaagayaanna jazaakum walba khayr baan leenahay dadaalka aad wadaan oo qowl iyo ficilba leh maaragtay horay usii wadaan leenahay oo maaragtay horay usii dhaqaajiya markii aan u gudbo bayaankii la akhriyey gebi ahaan waa boorinaya jazaakum allahu khayran raggii soo qoray oo ka
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas beeshan la hor fadhiso waa beeshii reer horaarsamo ee ansaarta ahaa ansaartane ummadda waxbay kaga duwan tahay ikhwaani waxaanu rabnaa insha allahu tacaala dariiqa jihaadka ah ilaahay nooga raalli noqonayo in waxaa weeyaan aan uu kala harin naf iyo maal intaba insha allahu tacaala ee ikhwaani intaa kadib jihaadku waxaa weeyaan waa faraducayne hala jihaado yaanu kala harin odayaashu iyo dhallinyaradu dhammaan aanu baxno kulankan beesha horaarsame ayaa qayb ka ah kulamada ay la yeelanayso wilaayada beelaha dego gobolka gedo kaas oo looga arrinsanayo garbaystaaga ku dhaqanka shareecadda islaamka mahadsanid casam gaadiidleyda xamuulka ee ka shaqeeya dekadda magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaato ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka kooxda riddada soomaaliya ee ku hayso bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka aramiyaan kuwaas ay kula kacaan dhibaatooyin nuuc walba leh dhowaan gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ee ka howlgala dekadda caasimadda ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmayaan kooxda riddada soomaaliya waxay sheegeen in shaqadii ay halkaasi ka hayeen dhibaatooyin xoogan kala kulmayaan shakhsiyaad ehel dhowla ah murti xasan sheekh maxamuud ayayna sheegeen in shaqooyinkaasi loo xiray cabdulaahi cali faarax oo ka mid ah gaadiidleyda xamuulka ee dekedda muqdisho ayaa warbaahinta uga warramay dhibaatada haysataa isagoo tilmaamay in xasan sheekh maxamuud uu mas-uul ka yahay dhibaatada ay ku jiraan annaka oo agaadinley oo midaysan oo dowladdu dekadu dekad soomaaliyeed ay tahay muqdisho ayaa xasan sheekh maxamuud shakhsiyaad u xidhay khaas ahaan ina adeerkii gabaydha oo jambalka beecmushtariga ah een gaadiid shaqo ku lahayn buu u xidhay dekadda asaguna wuxuu samaystay lix kambani waxay ku sheegaan een kambani ahayn ee ah magafayaalka liibiya oo kale ayuu iska hormariyo u dhigay dowladdana kaga soo sharciyey lixdaa kambani boonadooda waxaan ahayn laguma geli karaan dekadaas oo raas caseyl iyo raas kamboni ninba meeshuu ka soo gaadho uu looga qaro liiska ayaa inta bandownala inqilaabnala ku dhiftay ayaa waxaa layihi lixdaa kambani boonadooda waxaan ahayn laguma geli karo maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen lix sente iyo bar baa lagu qaado jiray afar sentaa laga soo reebo afar sii sentaal iyo boqol iyo konton ha la qaado maxaa soo hadhay laba boqol iyo konton gaariga ku shaqayn kara waa keen oo waxa la wixii qarashaa u hadhee waa shaqayn waaya baabuurta waa fadhiistay yacni dhaxal wareejis baa layihaha taas waxay koosgaraysay nimankii aan halka gaari lahayn ee loo xidhay dekedda inay baabuurtii laba laba kun saddex kun isjiidkii ku agshintaan oo dadkii gaadiidka lahaa oo hantiilayaalka ahaa oo xaaladihii kala duwanaa ee aad adkaa ugu shaqayn jiray dalka la cinqilaaboo la barakiciyo hantidoodii ay la wareegaan xasan sheekh maxamuud baa ilaahay kula xisaabtamaya maalinta yoom alqiyaame ee dulmigaas iyo cadaalad darradaa nagu sameeyey walaal waxay taas u korays anigu hal milyan in soomaali ah oo gaadiid leh ayaana afyaan yaran u ahaa maanta uma ahin waxaa sababay muddo dheer baan ayaan dacwinayno midiyaha taagnay xasan sheekh maxamuud waxay soomaalidu ku mahmaadaa haruub ninkii soo lisay la ogyahay nin kastaaba hasidu waa uu u dhiibtay lixda kambani asagaa u dhiibtay shirkad buu ku leeyahay maxay tahay sababtu waxaa shakhsiyaad xaquuqdii dadweynahaas iyo dadweynihiina xaquuq tiray waa maxay oon cadaalad darriya musuq maasuq ahayn kooxda riddada soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho kusii kordhisay dhibaatooyinka nooc walba lah ay u geysanayso waxayna cabashada ka soo yeertay gaadiidleyda xamuulka ee dekadda muqdisho imaanaysa xilli murtada xasan sheekh maxamuud oo sii kordhiyey boobka dhinac walba ah ee uu u geysanayo bulshada mahadsanid marwan maamul goboleedka shahaada ladirarka ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurte iyo kooxdiisa sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed wasiirka warfaafinta maamul goboleedka ashhadala dirirka ah ee puntland murtad maxamuud ciidiid ayaa eedeymo kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud murtad maxamuud ciidiid ayaa madaxweynaha kooxda ridada murtad xasan garguurte ku eedeeyey in tan iyo markii uu xafiiska kusoo laabtay ay kordheen boobka dhaqaale ee ka socda magaalada muqdisho wuxuu si gaar ah usoo qaatay barakicinta uu ku hayo dadka rayidka ah ee caasimada ku dhaqan kuwaas oo sii xoogeystay kadib markii uu dib ugu soo laabtay xafiiska ugu sarreeya ee looga arrimiyo murtadiinta murtad ciidiid ayaa sheegay in xasan garguurte uu si gaar ah u barakiciyey dadka nugul isaga oo intaas ku daray in boobkiisa aysan xitaa ka badbaadin meytada oo uu qubuuraha ka soo faagay si uu dhaqaale ugu sameeyo xasan madaxweyne markii loo doortay may iyo laba waxaa laga filayey waxqabad baa laga filaya waxqabadkiisi wuxuu noqday in intii dhimatay uu xabaasha kaga daba tago ka soo qufo waxay noqotay intii noolayd inuu dalka ku dhibo waxay noqotay kuwa inuu tahriibiyo isaga diyaarad kasta uu raaco kuwa tahriibaa la socda oo shaqaale dowladeeda baa la socda oo waa diblomaasiyiin iyo wafdigay ka mid yihiin yidhaahdo intii iyagu iskoodu tahriibayna wuxuu jarmalku u tegay hala ii soo celiyo khudbadiisi waad ka aragteen dadka soomaalida way soo noqonayaan hadduu jaamacadda hamber wax ka dhigo oo professor yahay iyo hadduu qaxooti yahayba waa la soo noqonayaa buu yidhi meel loo soo noqonayaa ma jirto waad arkayseen gabadha iskuulka aaday ee gurigeedii uu cagaf geliyey u soo noqoto ka dul ooyeysa waxay ahayd hadday dhul dangu degan tahay xitaa gabadhaasi in loo sheego leeyahay gabadhay sandaqadahaaga fuqso waxaanu ku siinay muxuu ahaayey meel aad degi karto oo ka dhisan karto sandaqadaada haddaana xitaa la siin karin in option la siiyo ah sandaqadaada fuqso bal meeshii ku anfacday kale la aad tan dowlad baa iskale wakhti la siiyo laakiin cagaf laga geliyo oo intii korkeeda saarayd ee maryaa mooye aanay wax kale looga tegin aad iyo aad baan uga xumahay runtii hadalka wasiirka warfaafinta maamul goboleedka ashhadala dirirka ah ee puntland murtad maxamuud ciidiid ayaa kusoo aadaya xilli uu meeshii ugu sarreysay gaaray khilaafka kooxda ridada iyo maamulada gaaloraacyada ah ee puntland iyo jubbaland aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako isniina idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu